Cabitaannada laga sameeyo miraha ka baxa beeraha dalka sida qaraha, babaayga, sisinta, mooska, cambaha, liinta iyo kuwo kale oo badan ayaa waxa ay shaqo abuur u noqdeen dad badan oo ku maareeya noloshooda iyo midda qoysaskooda. Cabitaannada laga sameeyo dalagyada dalka ayaa fursad shaqo abuur ah u noqday qaar ka mid ah bulshada magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe. Liibaan Maxamed Xuseen oo ka mid ah dhalinyarada magaalada Jowhar isla markaana ka ganacsada cabitaanadaasi ayaa ka warbixiyay ganacsigiisa iyo sida uu noloshiisa uga maareeyo.
magacaydu waa liimaan maxamed xuseen waxaan ka shaqeeyaa qaybaha cabitaanka sida bambaayga cambaha qaraha sisinta iyo liinta igoo caadi noo shiidna igoo seeka noo shiidna niyol sidii sosorobo marka sidii waan xilligan bishaan kulanti waa okay waa baxaya cabitaanka dadkuna way jecel yihiin sida qaraha qarahana dad magaalada waa soo galay sida bambaayga cambaha waxaan waa soo wada galeen dalka cabitaanada noocaas ayaan jecel marka hore suuqaan kusoo iibiyaa subaxdii kulanti waa dheelmanaa waa soo gadanaa cambaha waxaan waa soo gadanaa kadib waa goobtii shaqaalan tagaa waa shiidanaa marka iyagoo caadi waa shiidna baaldi laga buuxinayo iyagoo seekan waa shiidanaa nin walba sidii surabo waa u diyaarinaa kulaatada kulanti waxaa laga sameeyaa nin walba sidii surabo bambaayga kulanti keys waa laga sameyn karaa marna waxaa lagu daraa eh, buskut waa lagu daraa moos waa lagu daraa caan waa lagu daraa cabitaanada bambaayga sidoo kale waa kamid eh sisinta iyo lintana waa kamid yihiin cambaha waxaa dhan waa wada baxaanaa qaraha dalka waa soo gadna miraha dhan waa dadka waa wada jecel yihiin dadka ganacsatada waxaa goobadaan ugu geynaa kuwa qaar hataa waa soo dalbanaya kadibna waa u geynaa si delivery kulanti sida wana ugu geynaa walaahi shaqadan ilaa iyo lix bilood aan ku jiraan sanad iyo bar sanad iyo bar sanad barkiis ayaan ku jiraa badi cabitaanka ay jecel yihiin sida bambaayga ka mid ah iyo cambaha walaahi mid niyol qaab isu isticmaalaa sida bambaayga kulanti waa caadashadu waa fadhina waa seeka waa nafaqeeya cabitaankana hore maqaayadaan ka shaqeydeli sida maqaayada baarka kulanti waa ka shaqeydeli qeeshaan kasoo bartay kadibna anaa meel gooni aan islaan ayaan u furtay ha walaahi maalmaha sibdii kulanti dadka reer baadiya u badan cabitaanada caadi ah baan kuwas taas maalmaha jimcada kulanti maalmaha dadka nasiinada kulanti maalmahaas cabitaanka caadi u baxaa seekada taas maalmaha sibdigi iyo waxaa baxaya sisinta iyo liinta oo kale oo cambaha caadi loo shiido dadkaas ayaa baxaya walaahi qiimaha sisinta iyo liinta kulanti iyo cambaha caadi markays saddex saddex kunaa la iibiyaa markay cambaha seeka asigaa nusdoor sisinta nusdoor oo seeka ah liinta oo seeka nusdoor aan gadnaa